asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteennii murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamka ilaahay sheekooyinkeennii dhadhanka weyn lahaa ee qaybaha farada badan ee kala duwan lahaa qayb ka mid a waxaan halkan kasoo jeedinayaa anigaoo ah cabdinaasir axmed barkhalle sheekada maanta aan kusoo qaadanayno waxaa la yidhi waxaa jiray nin doqon ah oo weliba doqonka nooca la dhaho hebel koor buu qabaa weeye ama waa doqon baadiya la dhaho ama waa mid foofa la dhaho ee loo qariyo doqonkaas isagii wuxuu ahaa doqon dadku ay aada iyo aad u dhaliilaan laguna sheego inuu yahay mid kuwa bilaa abdada ah oo kan rajo ma leh ama kama soo rayn doono nooca ay dhahaan dadweynuhu ayuu ah maalinba wuu lumi jiray waa la raadin jiray waa la deydey waa la soo heli waa la raadin maalinkii dambuu lumay ee hameen buu dhaxay ee dadkii oo dhan baa carrada laga raadiyey ee qaylo fara badan baa dhacday oo ug badan baa dhacday ee aduu haddii horaa loo yidhi mindi saawiri madax muuqda midna lagama samre wade qof nool lagama samri kara aad baa loo raacdiyey waa lasoo helay galabtii dambe casarki markaasay haweenka kusoo mashxaradeen oo raggii maaragta haddii ilaah kugu idmahayo labada beri raadin hayey ee ku daalay raadintiisa ee rafaadka farada badan kasoo qabsaday waa lagu soo heesay adigu heese iyo haddii ilaahay idmahay gurbaan iyo sacab iyo farxad iyo raynrayn yaa soo dhoweyntiisii lagu sameeyey waa lasoo gelbiyey markaasuu wuxuu la yaabay doqonkii isaga ahaa dee mahmaha kaloo soomaaliya waa tii ahay doqoni hadal kama damano wuxuu la yaabay dadkanu sida ay ugu faraxsan yihiin ninkan soo helistiisa iyo haddii ilaahay idmahayo sida ay u riyaaqeen iyo heesaha iyo farxadda iyo barwaaqada iyo tahaniyadda iyo hambalyada ay isweydaarsanayaan ee helidda ninkan lasoo helay ay isku weydaarsanayaan isaguna dee wuxuu ogyahay inuu beriba uu sidiisii iska noqon markaasuu wuxuu yidhi waryaa dadweyne waxaan idin weydiiyey waxaanoo hadda hirig iyo ammaan iyo dabaaldeg iyo barwaaqo iyo farxad ah ma anigaad isoo hesheen baad yaad haddii ilaahay ku idmahayo yaa yaa idinka keena haabaa la yidhi waan kugu faraxsannaha inaan kusoo helno oo aan lagu waayin oo sidan aadan noqonin libaaxii ma garanaysa daboola uusa ku helin oo sidan aynan dhicin markaasuu wuxuu yidhi uu qoslay maxaad ku qoslaysaa yaa layi mogtahay markaasuu yidhi maxaad iga soo helaysaan buuri ama maxaa layga soo heli berriba waan lumi maxaa layga soo heli berriba wallumi waaba waa kaaf iyo kala dheeriba yaa u fadhiyey meeshaba ninkii dhawaa lasoo helay ee inta la raadiyey weliba dadka ay ku farxeen mashxaradda iyo ililadu ay ka dhacaysay ee dadku ay lahaayeen yaa waxay ka maraysaa waxaanoo farxada maxay idinka muuqanaysaa berriba anaa lumi doonee si nin aan dib dambe idinka lumi doonin maxaad oogu farxdeen waa arrin mucjisadeeda leh oo aadna garanayso markaad si hoose u fiiriso in isaga laftiisu la dhihi karo doqonnimo keliya uma haynine mid dadka ku ciyaarahaya ayuu ahaa laakiin sheekada dulucdeedu way ka weyn tahay intaas iyo qof doqona hadalka uu yidhi way ka weyn tahay waxayna uga weyn tahay haddii ilaahay idmahayo dee wuuba lumayba waana lasoo helay taas iska daa waxa weeye dadka aynu dirsanayno ama aan wax u dhiibanayno ee lumahaya intay lumaan oo ka lumaan hadafkii aynu lahayn iyo ujeeddadii aynu lahayn horumarkii aynu u baahnayn midnimadii aynu u baahnayn iyo cadaaladii aynu u baahnayn intaba intay ka lumaan oo ay gees ka maraan iyagoo intaasba gees ka maray oo aynaan kaga tegaynin meesha haddana aynu sacabka iyo gurbaanka ugu sii darayno ee aan ka daba alalaasayno haddana been hor leh inoo sheegahayo iyagoo daraad been inoo sheegay marka dee maxaadba haddana dib uga doorani ama aad dib ugaga mashxaradi ama aad dib uga faanini ama aad dib uga awil horeba soo intaad wax u dhiibtay muusa lumin oo dariiqii kale muusa lumin xukunkii iyo maamulkii iyo tala wanaaggii iyo iyo ladnaantii iyo nabadgelyadii isku tashigii iyo wadajooggii soo isagu dariiqii ay lahayd kalama lumin waxba marka adigu ha jeclaanin berriba sidii un aad shalay ku ogeyd ayuu yeeli doonaa haddaad ku celiso meeshii iyada ahayd oo aad xilkii isagaa ugu mashxarado ama dhibaatooyinkii uu samaynaya aad ugu mashxaraday dee berrina sidii unbuu noqon doonaa adiguna kii mushxaridi jiray unbaad ahaan doontaa ujeeddadu waa sida mahmaahda maanta ee aan kusoo qaadanayno xubinteenna murtida maanta waxaa weeye kutirikuteen kiis kuma ansaxo kutirikuteenta kiis kuma ansaxo ama kutirikuteen kiis kuma ansaxo